model integrated primary school oo ee iskuulsa bilaashi walanka baradayaan ardayda dhigowka naafada kuwe oo kiyaala magaalada gaalkacyo iyo weliba haduku muugday horumar dhinay walbarashada ee iskuulkan oo kiyaala meel eedan ku dheer magaalada gaalkacya iyo ardayda dhigowka naafada kuwe ee walkabaradaasi weliba maalimiintaba ambahan baawar bas iyo ka seedan hiraabta iskuulka ardayda dhigowka naafada kuwe ee walkabaradaas iskuulka iyo kokumada maalimiinta iskuulka oo ku hadali dhibaatooyinkii oo ka qabaan bahowka hiraabta iskuulka iyo isidii in lagu kaalmay baayaha dhinaga walbarashada haa waxay tiri madaxweynaha ayaan hore wuxuu naga ballan qaaday gaari bas ee haddana gaarigii muuse noo suurtageli inuu gaarigiina keeno weliba hiya iskuulka ka jiro waxaan ka codsanayaa inuu gaarigaas sida ugu dhaqsiya gaariga sida ugu dhaqsiyaha badan inaa noogu soo gaarsi baahiyaha gaarka qabo ee madaxweynihii wuxuu naga ballan qaaday bas oo na yidhi waa idinkuugu deeqaayaa ilaa welina waa ka sugeynaa madaxweynaha waa mahadsan yahay wasiirka waa mahadsan yahay maayarka waa mahadsan yahay intaas marka laga soo tago waxay tiri weli waxaa u baahiyaha ugu qabnaa waxay tiri waa baska waxaan ahnaa ardaya yar oo haddana aan soo lugeyn karin aan ahnay oo aanan awoodin inaan lacag iskaga bixino gabaariyada aan awoodin marka waxaan ka codsanaya madaxweynaha waxay tiri in sida ugu dhaqsiyaha badan in noogu soo jawaabo fariinteena oo gaarigii aan noogu ballan qaadayno magacaygu waa maxamed ismaan xaashi dhigaha iskuulka degolayaasha kaalkaayo integrated school oo ka mid ah macallimiinta dowladda waxaan ugu baahannahay madaxweynaha cabdikaadir qoqor iyo maayarkii markay halkan ay yimaadeen gaarigii ay ballan qaadeen baa ilaa hadda mataqaana u fadhinaa marka waana meel fog baa laga soo lugeeyaa macallimiinta iyo mataqaana iyo ardadaba gaar ahaan aniga waxaan kasoo lugeeyaa meel isbitaalka agtiisa aad iyo aad bay u kala fog tahay meeshaan iyo iskuulka marka waxaan ugu baahi aad waxaa uu qabnay in gaarigaas naloo keeno iskuulkeena dadaal dheerangali hirgeliyowshay hana kumida bulshada magaalada gaalkaya oo daraasaadka suubii baahada lanqaba in la helo iskuul iyo walkabaradayaan ardayda baahiya gaarka qaba